jaamacadda colombia mudaxaraad waxay ahayd jaamacadii ugu horreeyay mudaxaraadka bilaabay iminka atlanta georgia mudaxaraad saddex maalmood socday wuxuu ka socdaa jaamacaddan la idhaha emory university faculty-yaa la xidhay marka uu ka bilaabmay un mooyaane magaalo kastaba minnesota darkeysa chicago darkeysa magaalooyin badan ba iminka mudaxaraad ka socda waxay u egtay inay dadku ay taaladeer adigooda tusayaan ama istaag ay muujinayaan ay la taagan yihiin dadkan falastin falastiiniyiinta iyo dhibaatada haysta falastiiniyiinta marka adiga jaamacadda aada dhigato mudaharadadan qeyb ma ka yihiin anagu jaam jaamacaddan jaamacaddan dhig aan dhigto iyo jaamacadaha u dhow oo dhani ardaydoodu waxay ka mudaharaadayaan jaamacadda lala emery oo ugu ah jaamacadda ugu weyn magaalada isku taala oo u dhiganta colombia university oo kale emery baa la yidhaha marka ardaydii o dhan halkaas isugu tageen cambaskii bay dadku seexanayeen iminka waa habeenkii saddexaad way caawa ee dadku ay cambaska seexanayaan mudaharaad marka mudaharaadayaan marka mudaharaadadan ardayda qaar tusaale ahaan ardaydan jaamacadda colombia waxyaabay jejebiyeen baa laleeyahay muraayadaha qaar bay jejebiyeen oo meelaha qaar waxaa loogu yeerayaa inay argagixiso taageerayaan iyagana ay argagixiso yihiin siday wax u wadaan marka xitaa madaxweynihii dalkan maraykanka joe biden a ka hadla oo yiri haddii aadba mudaharaadaysaan mudaharaadka waa inuu ahaadaa mid nabadeed marka qaabku mudaharaadka hadda uu ku socdo sidee u arkaan ardayda adigu aad ka midka tahay qaabku hadda mudaharaadka u socdo waa mid mid waa mid nabada weeye ardaydu iminka marka hore dadku way xanaaqsanayeen oo way waxbay jejebinayeen laakiin siday iminka u eg tahay dadku nabadday rabaan inay ku fadhiyaan dadku cuntooyin bay cunayaan dadku dad miisashanaba heesa ama kabana garaacaya ama heese nabada firinaya marka imi mid dagaala maaha laakiin mudaharaadka socda waa mid peacefula dadku waa cambus qof kastaaba cambus buu dhigtay dadku way jiifaan cid dagaalamaysa male inkastoo maalintii ugu horreysay mudaharaadkana bilaabmayey arday badan la xidhay arday badan baa la xidhay magaaladan georgia hataa macalin professoraa la xidhay like gabadhii haysatay the department chairkii oo philosophy ah haysatay mudaharaadka dadkii lagu xidhay bay ku jirtay oo emory university u shaqeysa so ardaydii inkastoo qaarkood la xidhay dee dadkii o dhan lama wada xidhi karayo marka weli qaarku weli mudaharaadaya kuwii la xidhayna waa lawa lasoo beelgareeyay macnaha damiin baa lagu soo daayay damiin baa lagu soo daayay waxaad iga warantaa mudaharaadyada meelaha qaar ka dhacaya iskuullada qaar jaamacadaha qaar ee kabanka loo garaacayo ee muusiga loo garaacayo ee la madadaalinayo yaa sidaa sameynaya waxaa sameynaya shicibkii soo baxay shicibkii soo baxay dadkan allyga la ydhaha oo ah garab dadkan garab taagina muujinaya oo aan hayn carab oo u badan dad dad cadaana u badan baa qoonada garaacaya qof kastaaba wuxuu wuxuu haystay talent qof kastaaba wixii macnaha uu ku fiicnaa buu sameynaya hadduu mashaakilaysta yahay wuu dadku ka qoslinaya hadduu muusig garaaci yaqaana muusig buu garaacaya marka dadkaasi waa dadkaan ardayda ahayn laakiin ardayda mudaharaadaysa ku taageeraya miya inay maaweeliyaan waa dadka ha waa dadka dadka ardayda ku taageeraya oo siday siday u eg tahay isbedel baa iminka iminka dhacay ardaydan mudaharaadaysa waxay waxay tusaysaa inay in in dadka majoritygi ay falasti falastiin la taagan tahay oo waxay waxay waxaad umalaynaysaa inay leedahay inay outcome leedahay compare to boqolaalkii qof ee mudaharaadi jiray siduu dagaalkan u bilaabna todoba bilood ka hor markasta waa la mudaharaadi jiray laakiin sidan ay ardaydu ay kambasida u seexdeen waxaad moodaa inuu mudaharaadkani leeyahay outcome leeyahay ama kan rajo laga arkayo maxaa la barbardhigo kuwii kale o dhan maxay tahay rajada hadda ardaydu ay arkayso ee ku saabsan in mudaharaadydoodii ay wax ka soo baxeen maxaa muuqda oo ardaydu ay dareemayaan hadda ama ay arkeenba waxaad arkaysaa iminka waxaa jirta gabadh yaro activism ah oo qasad joogta qasad oo falastiiniyada oo maalin kasta soo duufta nolosheedu say ahayd waxa inkaskood waxay waxa u intii jaamacaddan ardayda jaamacadahan ay mudaharaabayaan waxa u suurta gashay inay gurigeeda ku noqoto oo xaggee xaggee markii hore joogtay qasay markii hore markii hore rabax bay joogtay iminka qasay ku noqotay yani waxa u suurta gashay inay gurigeeda ku noqoto dad badan baa ay u suurta gashay in ay dagaaladii ay aanay dhamays ma istaagin laakiin way way dagaaladii ku socday baa yaraaday ay dadkii ay u suurta gashay inay guryahooda ku noqdaan marka taasi waxay kutusaysaa in outcome ay faa'iido leh ay halkaa ka soo socoto ilaa iyo hadda sahra ma muuqato madax ama mas-uuliyiin kale oo ardayda la hadashay oo waxa ay u mudaharaadayaan kala hadashay keliya waxyaabaha inta badan la hadalhaya hadda waxay tahay in ardayda maaragtay mudaharaadka sameysay qaarkood jaamacadihii laga eriyo qaar la xiro hadda jaamacadda colombia oo kale waqti baa loo qabtay oo ugu dambeyn in ay mudaharaadka ku joojiyaan ay ku kala tagaan oo wixii hadda ka dambeeya waxyaabaha la hadalkaya xataa waxaa ka mid ah in ciidamo maaragtay militaria loo adeegsado sidii mudaharaadkii beri dhaweyd dhici jiray ee george floyd ka dhashoo kale marka hadday taas gaarto ma isbedel baa loo qaadan karaa inuu keeni karo ardaydan iyo mudaharaadyada ay dhigayaan
bedel way samaynaysaa lana waxaad waxaad moodaa ininka dadku markay social media ku jiraan dadkii oo dhan ba meel kaliya wada degan markay dadkan waana sanadka maraykan waxa lagu jiraa waa election year weye waxa lagu jiraa sanad la codaynayo markaad inta si kasta dowladdu odhanayso technique baa la isticmaalaya hubbaa lasoo saaraya askar laga yaaba in sidii george floy oo kale ama markii markii laisku dayay in white houseka la qaato kale dowladdu dadkan badanaa istiriidada taaganaya ardayda u badan ama dadkan ardayda saboorgaraynaya waa dadkii codaynayay waa dadkii fowdka laga sugayay sanadkan dad badan waxay isweydiin karaan zahra ardayda maxaa iyaga si gaara u dhibaaya ama maxaa si gaara ay dareenka gaarka ay qabaan ee ku saabsan dagaalkan muxuu yahay maxay uga soo soocmeen amerikaankii kale
amerikaank waxay amerikaankii kale uga soo soocmayaan ardaydu ardaydu waxay arkayaan dad qof kulada ah oo isku sanad dhalateen oo kale oo aan nololo fiican haysan gurigiisii laga saaray siduu u dhashay xabadi ku socotay haddii haday haddii cunto la ogeynayo waad aragtay dowladdiidu ay ay khaansiir dhigayso aan aan aid la siinayn inta nadaafad la gaadhay qashin lagama uruurinta dabada dadku iminka dadka imika kale aan haysta waa waxaan waxaan insaannimada ka baxsan